Hadda oo aad baratay sifooyinka muhiimka ah ee isdhexgalka, aad dib u booqan fiidiyoga ee bilowga qaybta. Bogga xiga dib u daawo fiidiyowyada daryeelka bixiyeyaasha iyo carruurta ku hadlaysa luqadaha kala duwan. Qor sifooyinka macaamilka ee shiishka saaraya ficilada carruurta iyo sidoo kale qaangaarka. Xusuusnow in macaamilada tayada sare ayna khasab ahayn inay ku jirto sifo kasta. Fiiri haddii aad ogaato wax aanad hadda ka hor ogaanin. Qorolladaadu waxaa dhici karta inay muujiyaan qaar ka mid ah u fiirsashooyinka iyo dabaqaadka aad hore u isticmaashay, laakiin sidoo kale waxaa dhici karta inay ku siiyaan fahamyo iyo aragtiyo cusub. Sidoo kale, waxaad malayn kartaa waxa dadka doorarka kale ay dareen uga yeelan karaan goobahan. Muxuu macallinku arki lahaa waalid bixiyaha daryeelka ilmuhu? Fiiri fiidiyowga inta aad doonto si ay kaaga caawiyaan inaad u fekerto qaabab kale uga fiirsato.